sidii aad ku maqlayseen idaacaddeenni subaxnimo waxaa xalay magaalada baydhabo lagaga dhawaaqay in heshiis laga gaaray muran ku saabsanaa muddo hal sano ah oo ay horay ugu kordhiyeen muddaxileedka madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen murankan ayaa waxa uu dhexeeyey hogaanka maamulkaasi iyo madaxda mucaaradka heshiiska ayaa dhigayey in odayaasha dhaqanka ay soo xulaan xubnaha baarlamaanka maamulkaasi bilaha nofembar iyo disembar ee sanadka ka iyo in bisha janaayo ee sanadka soo socda ee la qabto doorashada madaxweynaha haddaba dadweynaha magaalada baydhabo ayaa fikradahooda waxa ay ka dhiibteen heshiiskan waxaana warbixintan soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo iyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa soo dhoweeyey heshiiska ay gaareen maamulka iyo mucaaradka koonfur galbeed waxay sheegeen shirka dib u heshiisiinta ee lagu dhexdhexaadinayay maamulka koonfur galbeed iyo xubnaha mucaaradka inuu natiijo wanaagsan kusoo dhammaaday islamarkaana ay u wada rayaaqeen dhinacyada khilaafka uu dhexeeyey ana oo magaagay cabdilaahi eedin mamadiy mageekantankuhambalee ambankumahanageey madaxda qaranka madaxweynaha soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoowe guddiga farsamada gudoomiye yuusuf ankasarey dhammaantiyo maynka mahanagay shaqadii dhiirinaytiyo goboden oo eedii eedanka dulqaadaden yo eedanka mahanagay mahanag kadib mayntanku mahanagay dadka kaleha ku horjeediyey oo musharaxiinta iyo samatabihiinta iyo dhammaantiyoyoon eedanka mahanage sida oo anqaadaden heliiski mayn mahanagay laamaha ammaanka iyo bulshada reer koonfur galbeed gaar ahaan reer degmadan baydhabo dadka hiroogi oo suwiin ergada iyo madaxda hadhowaayan iyadii ayadanka mahanagee iska duubanaada horumarka ka shageeye maamul goboleedka madaxweynehanka sare safayl ayna shageeyoy dowladnimada deegase dowladnimada dadka deegase nabadgelyada iyo horumarka sidoo kale guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada xudur ee xarunta gobolka bakool aadan cabdi abaarey ayaa soo dhoweeyey war murtiyeedka ka soo baxay shirka dib u heshiisiinta
maanta waxaa sharaf iyo wanaagin oo ah haddaynu nahay reer koonfur galbeed in arrinkii buuqaha taagnaa in la xalliyo waxaan aad iyo aad u ammaanayaa guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe waxaan kaloo aad iyo aad u ammaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen in gogoshii dib u heshiisiinta meel wanaagsan la gaarsiiyo lasoo gebagabeeyo dabcan waxay inaga mudan yihiin inaan ammaanno inaan u mahadcelinno deegaanka koonfur galbeedna waxaan dhihi karnaa waa deegaan mar walba u taagan nabadgelyo iyo soo dhoweyn iyo marxabeyn mar waliba intaa kadib waxaan leeyahay in dadka koonfur galbeed ay u diyaargaroobaan sida la ysaga dhicin lahaa kooxda cadowga jahdiidka uuse al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyaddaba uu sheegay wejigii labaad in laga bilaabi doono deegaanada koonfur galbeed waxaan leenahay cid walba danaynaysa horumarka koonfur galbeed ha u timaado in nimanka cadowga sidii la isaga dhicin lahaa dhexda ha u soo xirato nimankan sidaan isaga xoreyn lahayn deegaankeenna aan uga dhigi lahayn deegaan xur ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo kaalin weyn ku lahaa shirka dib u heshiisiinta baydhabo ka dhacay ayaa dhankooda muujiyey inay dadaalkeedu isugu geeyeen sidii wadahadal loogu dhammayn lahaa khilaafaadka siyaasadeed ee ka jira koonfur galbeed suldaan warsame suldaan caliyow ibrow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaan ka waraystay marxaladihii uu soo maray shirka dib u heshiisiinta baydhabo habeennimadii xalay lagu soo gebagabeeyey guddoomiyaha baarlamaanka soo kaashanaya xukuumadda dowladda federaalk uu hogaaminaya mudane xasan sheekh maxamuud inay bilaabeen wadahadallo isugu keeneen ee dowladda koonfur galbeed iyo qolooyinkii musharaxiinta ahaa wadahadallo dheer iyo dood dheer kadib ayaa waxaa lagu guulaystay in ay ogolaadaan in baydhabo laisugu wada yimaada lawada hadlo taasaa waxay keentay in loo kala qaaday laba weji wejiga koowaad oo ahaa odayaasha dhaqanka inay kuur galaan dhibaatadii maalintaas dhacday dadka dhintay dhaawac dadkii gaaray hantidii burburtay hubkee la kala qaatay waan ku guulaysanay waan ku guulaysanay ilaa iyo xad alxamdulilaah waxaan ku guulaysanay dad dhaawac ahaayoo aad u tiro badnaa in qof kastoo ay gacan gaartay waxaan ku guulaysanay in dadkii hubka laga qaato hubka qaarkiis la soo cesho laakiin ay weli dhiman yihiin hubkii fududaadhan qoryihii aakifuud sabano badan oo dhiman oo aan sugayn hadduu ilaa idhaahdo waxaa kaloo jiro dhaqan soomaaliyeed markii ay dhacdo geeri ama qof mag laga gudayo waxaa jiro qofka wax la yidhahdo fur taasoo ah qofka wixii markaas laga qaato ha noqoto hub ha noqoto dhaqaale ha noqoto dhan kasto marka hubkiiyaa qaar dhiman oo aan sugayno hadduu ilaa yidhaahdo oo guddoomiyaha baarlamaanka u ballan qaado damaanad qaaday danta guud ee odayaasha dhaqanka lahayn waxay ka mid ahayd in mar damba aysan xabad ka dhicin baydhabo in dowladda koonfur galbeedoo nabad ah lagu gardaadiyo doorasho xor ah la gaarsiiyo waxay ahayd in sharciga baarlamaanka koonfur galbeed uu ansixiyey wuxuu ka ekaa maarso bishii saddexaad bisha afraad in doorasho la qabto dadkana waxay leeyihiin wakhtigii baa dhammaada waa in hadda doorasho la qabtaa wadahadal dheer dowladda federaalk oo hogaaminaya xasan sheekh guddoomiyaha baarlamaanka shahaadmadoobe oo muddo bil ah ku dhow ku sugan halkan ayaa waxaa lagu guulaystay xalay siddeed saac habeenimo maray ahayd in laysu keeno la wada qaatay go-aanka aad aragteen bayaanka soo baxay bayaankaas odayaasha dhaqanka waxay usoo dhoweeyeen si aanan la koobi karin annagoo ka fiirinay danta deegaanka dadka iyo shacbiyadda koonfur galbeed muddo ku dhowaad labaatan maalin ayuu shirka dib u heshiisiinta ka socday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana goobjoog ahaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo